This is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan radio wada jir watb tumi afar labaatan a m
bismillahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mowjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa akhyaarta waxay haatan nogala jaan qaadi karaan oo barnaamijkeena uu si toosa uga socdaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www.wadajirradio.com sidoo kale ayaa daafee.com-na haatan barnaamijkeena uu si toosa uga socdaa waxaa kaloo aad si toosa nooga dhegeysan kartaan taleefanadiina idinkoo wacaya telefoonka nambarkiisa uu yahay toddoba hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan wacanoo wanaagsan ayaanu idiin leenahay sida caadada ahayd maalin kastoo axada barnaamijkeenan wadajir radio waxaynu ku furannaa warkii oo fidsan bisha janaayo maanta waa afar sanadkuna waa laba kun shan iyo toban warka waxaa si toosa idinkaga akhriyi doona istuudiyahan wadajir radio ee magaaladan atlanta anigoo cabdilcasiis siidi wararkeena maantana waxaa ugu dooroon wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar oo maalintii labaad xabsi ku jira uguna jira hay-adda nabad sugidda soomaaliya idaacaddu maalintii labaad ee hawada ka maqan tahay kadib amar ka soo baxay saraakiisha nagu sareysa ciidanka hay-adda nabasugida maxamed kaafi sheekh abuukar oo tafsiraha idaacadda risaalaha maxamed cabdiwahaab cabdulaahi oo agaasimaha idaacadda ahaa iyo maxamed cabdi cali oo isna kamid ahaa shaqaalaha idaacadda waxay ku xiran yihiin xarunta xarun ciidanka nabad sugida ay leeyihiin oo ku taala madaxtooyada xaaladoodana aada ay u fiican tahay xabsi guri ayaan dhihi karaa mooyaane xabsi sidaasi u weyn kuma xirna kaliyo xorriyadoodan baa ka maqan insha allah waana soo arkay xaaladoodana aada ay u wanaagsan tahay waxaan rajeynaya insha allah inay xorriyadooda heli doonaan maadaama dadaalo badan ay socdaan insha allahu tacaala hawadan inay hawada kusoo laabataan rajeyneynaa kadib marka la ogaado waxyaabaha rasmiga lagu haysto iyo wixii loosoo sheega maasha allah rajo weyn baa laga qabaa dadaalo badan baa socda oo ay wadaan qadaha kala duwanaya saxaafadda iyo maamulka guud ee idaacadda waxaan rajeynayna insha allahu tacaala in ay dib xorriyadooda shaqaalaha u heli doonaan idaacaddana ay hawada dib ugu soo laaban doonto hadduu ilaahay yidhaahdo wax walbana ay dhammaan doonaan ayagana lagu soo wargelin doono sida ay wax u jiraan hadduu ilaahay yidhaahdo qarax galabta ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo ay sheegatay xarakada shabaab inay ka dambeysay ayada bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsan tahay waxaa maanta sidaan ognahay ba kor loo qaaday guud ahaan amniga magaalada muqdisho waxaa ciidamada amniga ay ka warqabeen in eh, kooxaha nabadiidka ee shabaab ay damacsanaayeen inay dhibaato u geystaan shacabka oo ay qarax ka geystaan magaaladan intay yimaadaan goobta goobaha dadku ay ku badan yihiin Eh, ciidamada amniga oo waajibaadkooda ku jira ayaa arkay baabuur ay ka shakiyeen Eh, way soo ceebsadeen markii ay soo ceebsadeen wadada bintuul octoober asagoo si xawli ah ugu socda ayuu ayuu ayuu arkay ciidamadii amniga oo gadaal kasoo ceebsanaya haddana hortiisa in ciidan kale ay taagan yihiin islamarkaasna xadaaf isbiid ah uu ku socdo laguna amray inuu tartiib u dha uu socdo Eh, nasiib darro gaarigaasi wadadii ayuu ka baxay wuxuu ku dhacay baabuur ay wateen dad shacab ah halkaasna wuu ku qarxay waxaan halkaas ku weynay afar qof oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo shacab ah oo dariiqa marayay oo aan waxba galabsan ayaa naftoodii ku waayey iyo kii isa soo haldhigay ee rabay inuu shacabka dhibaateeyo guud ahaan waa shantaas qof Eh, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba qofood oo mid kamid uu ahaa eh, darawalada mootooyinka saddex lugoodka ama loo yaqaano bajaajka kaasoo isna lug ka go-ay Eh, waxaan leenahay intii ku dhimatay allah u naxariisto marka laga reebo sharwadihii shaydaanka ahaa ee ummadaas qaribay eh, rabay in shacabka soomaaliyeed dhiigooda uu daadiyo ee banaystay eh, afarta qof oo kale iyo intii ku dhaawacanta waxaan leenahay kuwii ku dhaawacmeen allah ha cafiyo kuwii ku dhintan waxaan leenahay ina lilah wa ina ilahi raajicuun sabar iyo iman allah naga fiicigana allah u naxariisto runtii uu ka fogaa eh, ciidanka waxba ma soo gaarin nasiib wanaag aad buu uga fogaa way ceebsanayeen maxaa yeele sbiid uu ku socday eh, ciidan kale hortiisa taagnaan uma dhaweyn meel dhexe oo wadada afasioni meesha uga soo dhaco suuqa beerta loo yaqaano liberia wadadeeda meesha iyo meesha afasioni isaga dhacaan intaan la gaarin ayuu isqarxiyey meeshii eh, xoolaha lagu gawrici jiray horteeda markii uu laamiga laynka uu lahaa maaha laynka kale uu galay ayuu ku dhacay baabuur shacab ay wateen eh, sidaasuuna ku qarxay eh, gaarigaas runtii dhibaatadaasna waa u geystay ummadda soomaaliyeed marka waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed kooxahani waxay rabaan inay dhibaateeyaan ummadda Eh, informationka shacabka ay bixiyaan ayaana looga hortagaa marka waa ka hortegis iyo ka dabategis labadiba waa fulinay ciidankuna markasta waa u diyaarsiiyey waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed wada shaqayntii wacneed aad nala laheedeen inaan sii xoojino si aan uga hortagno kooxahaas raba inay ummadda dhibaateeyaan runtii wuxuu rabay inuu qarxiyo oo shacabka isku qarxiyo maadaama meel kasta laga xiray option ma uusan haysan Eh, qof raba inuu naftiisa isqarxiyo oo naftiisa hadlayana kaa sugaya inaa intaa ka qabatid always wuu isqarxin lahaa waa lagu dadaalay in in khasaaraha la yareyn karo in la yareeyo waxaa ka khasaaro badnaan lahayd wadooyinka kale oo mashquulka ah sida marka almukarama iyo hadduu isku qarxin lahaa nasiib wanaag hadda halkaan uu la soo aaday inkastoo aan muwaadiniin soomaaliyeed aan ka xunnahay inay ku dhintaan ay ku dhinteen Eh, balse nafta meesha ay ku baxayso ilaahay baa qoray ma celin karno Eh, dadaal ayay sameeyeen hay-adaha amniga waana ku ammaanaynaa sida eh, wacneed oo gaarigaas ay u yareeyaan khatartiisii ayagoo isku dayaya inay qabtaan ayuu isqarxiyey marka waxaa loo qaba waxaan ka filayna inay shacabka dhibaateeyeen waa wax lagu bartay inay goobaha dadku ay ku badan yihiin iyo muwaadiniinta soomaaliyeed oo iska mushaaxaya magaalada muqdisho inay dhibaateeyaan marka waxaan leenahay shacabku ha u midoobaan arrintaas runtii wuxuu kasoo eh, cararay fintuuna octoober ama eh, wadada fintuuna octoober loo yaqaana hotel naasaha loodwan marta eh, oo ka timaada isgoyska number afar ayuu ku yimid Eh, waa la ogaaday gaarigaas inuu gaarigii taargetka la raadinayo ahaa kadibna ciidanka istaaga yidhaahdeen wuu cararay markuu cararana waa waa ciidanka kale ceebsaday markii uu ceebsaday isagoo ordaayan wuxuu arkay ciidan kale hortiisa taagan sidaas ayuuna gaari gaari kale intuu ugu daray isku qarxiyey marka waxaan leenahay kooxaha nabadiidka waxay ka rabeen fariin qaldan inay diraan oo ah shabaab waa nool yihiin annagana waxaan leenahay shabaab ma noola ficii dhintay anihiisa waa sida madaxweynaha jamhuuriyaddaba ku duqeyn lala beegsaday xarakada shabaab qaar ka mid a mas-uuliyiinteeda oo lagu waramayo inay maanta ka dhacday qaybo ka mid a gobolka jubbada dhexe عاجم بلا دكتور waa garta
marka kolley waxa xaqiiqaa una sugayna hadda waxa dhaca maxay yihiin marka
nimanka al-shabaabka aan malaynay inaa lagu jiraa diyaaradaha ciidamada amisoomka leeyihiin diyaaradaha yaa lahaa amisom amisom haye imise gantaal baa deegaanka ku dhacda
walaa haya gantaalo badan bay ku jirta marka halka la duqeeyey mm, maxaa lagu magacaabaa
waa meel baadiye waa meel baadiye oo aan nina ku jirin oo hawd oo cidlo iska ah yaa marka halkaa ku sugnaa
ayaga ayaga Uh, haye yaa xaqiijiyay arrintaa diyaaradaha xaqiijiya ku ridayay wax khasaara oo ilaahay hadda lasoo sheegayo oo aad hesheen ma jiraan wax khasaare weli hadda waan ka sugaynaa ayaga baan weli ka sugaynaa deegaankan la duqeeyey badhaadha imise kilomitir buu u jiraa ilaa wuxuu jiraa soddon kilomitr meelahaas magaciisa maxaa lagu sheegay magaciisa waxaa la dhahaa waa meel baadiye ah oo hawd eh waa garta marka een, bal waxaad ii sheegtaa diyaaradihii fuliyey eh, duqeymahan ma diyaarado kenyaati ba mise waa diyaarado kale waa diyaarada ciidamada amarkaanta leeyihiin
haye xiriir intee idinla eg baa idinka dhexeeya idinka iyo amisom maxaa ka ogsoonoodeen duqeymahan
walaalaan saami annaga waa wada shaqaynaa meel walbay joogtaa oo gobolka ka mid a ama degmada ka mid a waan wada shaqaynaa xiriir badan baan leenahay kulley wixii akhbaar oo ka soo kordhana kulley way naga soo socodsiinayaan oo waa ogaanaynaa
haye haba hadda ka hor dhici maayo macluumaadka waan sugaynaa we
marka diyaaradahan duqeymaha geystay ma khasaaraa jiraa laleeyahay
dee diyaaradihii weli naguma soo noqonin kulley laakiin meel eh, duqeyn ka dhacday khasaaro wuun jiraa un
haye diyaaradaha waxba iskama garaacaan meel saldhiga oo maaragtay macluumaad ay ka hayaan ay soo sawirteen unbay wax ku ridaan meel cidlo iskagama ridaan kulan magaalada kismaayo ku dhex maray beesha mareexaan iyo axmed madoobe oo go'aano ka soo baxay kulan ballaaran oo maanta ay isugu yimaadeen odayaal siyaasiyiin aqoon-yahano iyo waxgarad ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha dega gobollada jubbooyinka iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxaa looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa cabashooyin iyo dhibaatooyin ay soo gudbiyeen odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda beesha side oo ahaa falal sida ay sheegeen lagula kacayay maalmihii ugu dambeeyey beeshooda oo isugu jira dilal dhaawacyo burburin hanti iyo dhismayaal dhul bannaan maxamed aadan boolis oo ah hafayeenka odayaasha beesha sade ee gobollada jubbooyinka oo wareysi siiyey idaacadda wadajir ayaa sheegay dalalkii ugu dambeeyey ee beesha ay soo bandhigtay inay ka mid ahaayeen laba qof oo isugu jira rag iyo dumar oo maalmo ka hor lagu dilay gudaha magaalada kismaayo iyo dhaawac culus ee loo geystay kolonel yaasiin raadeer oo ahaa ku-xigeenkii hore ee axmed madoobe dhammaan dilalkaasi iyo dhaawacyadaba ayay ku eedeeyeen ciidamada ammaanka ee maamulka kumeel gaarka ee jubba aa arrinta ugu muhiimsan oo laga hadlay waa isaga lagu eedeeyey mas-uuliyiinta uu asaga yahay oo lagu eedeeyey gabadhaasi ee gabadhii ugu dambeysay waa la sheegay arrintaasi colaysku macnaha wuxuu sheegay in arrintaasi uu raskani ku joogo uu ka tacsiiyey labadii gabadhii iyo wiilkii ay labada ahaa aad buu uga tacsiiyey saxaab saddexaad baa ku jirtay saxaab saddexaad baa ku jirto beesha maaragtay aniga iyo beesha sidaan la kala fogeynayaa buyi oo saxaab saddexaad baa ku jirto marka arrimahaasna waa la baari doono waa la heli doono waxaan uga gudbeynaa wiil mar dhow baarlamaanka waa- ciidamadii waa isku dhaqeynaa buyi ciidamada dowlad dowladda waa soo xareynayna kuwaana waa la obeynayaa ciidamadana waa lasku darayaa amnigaa la wada soo doonaa saxaabta saddexaad ayadaana soo bixi doontiin wax allaala wixii xageysana soo baxayaan maxamed oo aan weydiiyey waxaa ka jira tiro ciidamaha oo ka tirsan kuwa kolonel barhiiraale ee ku sugnaa deegaanka goobweyn in ay dooma uga baxeen deegaanka islamarkaana ay gaareen degmada baraawe ayaa waxa uu yidhi waxba kama jiraan waxba kama jirin niman maaragtay baraawa deganaa oo maaragtay ciidamadii xamarka yimid ahaa oo la jooga ayada qeyb ka mid ah oo ilaa iyo lix nin ah oo nin iska dilay oo ayaga buuq dhex taagnaa baa qoladii beesha jooga ciidamadaha meesha joogay ciidamadii habadii oo baraawa joogtay la hadleen nin ayaga yiri noo soo gudbiye nimanka isteeyey annaga xaawanayno lix nin bay ahaayeen lixda ninbo saddexna doon baa la saaray saddexna doon baa la saaray wax ciidamada goobeyna meesha ka tegay malahan waa joogaan ciidamo noocaas oo dilay oo xalkoodii baraawa loo gudbiyey beeshii ay ka dhashay loo gudbinayo la xalinaya arrintaasi arrin ciidamada goobey ku saabsan su-aasha ugu dambeysay aan weydiiyey ayaa waxay ahayd waxa xilligan keenay in la burburiyo dhismayaal gaar ah iyo dadka sida qasabka looga saaraya dhulalka bannaan ee ay leeyihiin ayaa waxa uu yidhi
adigan waa manaha dad subarnuurooyin la yimid waaye oo aabeeda lahaan jirin aabeeda nin xel ahaa adiga waa nidaam jawhareed oo hool ah waay marka arrintii waa la joojiyey arrintii waa la joojiyey qaab baa laga qaatay sidan waa loo cadeeyey sidan waa loo cadeeyey barnaamijkaas ciidan baa loo saaray guddi baa loo saaray nin baa jiray oo dhul qaar ku qabsanaya dadka dhexdooda wuxuu amar ku bixiyey ninkaas in lasoo xiro markii maxkamada la sameeyo baarlamaanka la sameeyo ninkii degdii sharci leh ama nidaam leh maxkamadaas iyo baarlamaankaas sistamkaasa olama soo saari doono sharcigaas baa dhulka lagu dhaqaayaa axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere